أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم الأسئلة والأجوبة للشيخ عبد الله البربراوي حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد waa habeenkeennii afraad ama habeenkii ugu dambeeyey muxaadarooyinkii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa axkaamta ama fiqiga zakada waxaynu caawa u ballansanayn biidni illaahi tacaala intii laga gaadho su-aalihii maaragtay waxa weeyaan aad soo qoreen ee dhegaystayaashu ee ku saabsanaa baabka zakada iyo mucaamalaadka maaragtay mucaamalada zakada wixii la xidhiidha insha allahu tacaala inuu sheeku maaragtay ka jawaabo marka insha allah su-aalahaynu iska gudageli doonaa biidn illahi tacaala su-aasha maarata ugu horeysa yaan jecelo sheekha inaan weydiiya waxa weeyaan qof hadduu maaragtay maal xaaraama og yahay maaragtay maalkan inuu xaaraan yahay uu haysto zakada maaragtay ma ka bixinaya maalkaa uu og yahay inuu xaaraan yahay ama si xaaraanaba u kusoo galay
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا xoolaha xaaraanta waxaa looga jeedaa xoolaha shareecadu aanay u ogoleen qofku inuu haysto amaba se inuu ku intifaaco manaafacadsado waxaanay u qeybsamaan xoolaha xaaraantii laba nooc nooca koowaad waa muxaram lidaatihi ka ay culimmadu ku sheegaan shay iskii xaaraan u ah nooca labaadna waa muxaramu ligayrihi oo waxaa asal ahaan xalaal ahaa laakiin sifo iyo wax la soo darsay awgeed xaaraan ku noqday xoolaha iskood xaaraano waxaa tusaale u ah xoolaha qofku ka tabcado doofaar uu iibiyey ama khamri uu ka shaqeeyey iyo waxyaabaha la midka ah xoolaha asal ahaan xalaasha ah sida qofka ka shaqeeyey sarif sarifku waa xalaal laakiin sarifkiisa ay riba gashay ama qofka lacag laaluusha qaatay lacagtu asal ahaan waa shay xalaalah laakiin laaluushka ayaa xaaraan ka dhigay nooca hore oo ah xoolaha iskood xaaraan u ah sinaba aan ku xalaaloobin waxay isku waafaqeen culimmada islaamku horreysiyo dambaysaba qofka haysta inaan wax sakiya aanay ku waajibin nooca labaad oo ah xoolaha asal ahaan xalaala laakiin sifo khaldan qofka ku soo galay iyaga laftooda waxay u fara badan yihiin culimmadii hore iyo culimmada dambeba inaanay saka ka waajib ahayn labada noocoo markaa isku dar oo waxaad tidhaahdaa maalka xaaraanta ah qofka haysta sake inuu ka bixiyaa waajibkuma aha sababtuna waxa ay tahay waxaa ka mid a shuruudda sakada ee kutubta oo dhan ku qoran almulku taam ama tamaamu lmulk qofku si dhammaystiran xoolaha inuu u leeyahay xoolaha xaaraantaana qofku ma laha markaa isaga ka bixi mayso waa talabaadee nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi sida muslim wariye min xadiidi abi hurayra ina allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiba ilaahay subxaana wa tacaala waa mid wanaagsan wax wanaagsan mooyaane wax kalena ilaahay ma aqbalo markaa xaaraantuna wax wanaagsan maaha ee waa wax xun saka haddaanay ku waajib ahayn maaha macnaheedu inuu qofku xoolaha iska haysan karo xoolaha xaaraanta ah ciddii lahayd qofku hadduu garanayo sida xoolo uu dhacay oo kale amaba se uu xaday ama cid uu ka khiyaameeyey ciddii lahayd ama ribaba kusoo galay dheeraad uu qaatay ah ciddii lahayd inuu celiyo ayaa waajib ku ah inta aanu dhiman ciddii lahayd haddii ay dhimatayna cidda dhaxal kale in loo celiyo ayaa waajibaysa haddii aanay cidi lahayn xoolahaasi amaba se cidda xoolaha ka sugaysa ay ahaayeen cid ciwad xaaraana uu ka qaatay sida gabadh uu ka sinaystay oo kale ama qof uu khamri ka iibsaday oo kale xoolaha noocaasa cid loo celinayaa ma jirto laakiin waxaa waajiba manaaficda iyo masaalixda guud ee dadka muslimiintaa in lagu bixiyo wallahu aclam
jazaku allahu khayran su-aasha labaad sheekh waxa weeyaan hantida la sakeynayo qof ka shaqeeya ama shaqaalaha ganacsiga ama maarata hantida la sakeynayo qof ka shaqeeya zakada mama la siin karaa isaga
su-aashaasi aada bay u badan tahay waanay soo noqnoqotaa waxaa had iyo jeeraale ganacsatadu ay culimada weydiiyaan inamada ka shaqeeya meheradda ama goobtaa ganacsi sekada ma la siin karaa haddii aanay ahayn dadkii sekada siiya la yidhi masaakiin iyo fuqaro iyo dad dayn lagu leeyahay aanay iska bixin karin ama ay maslaxad iyo den guud oo ummaddu ay leedahay ay ay u galeen dayn aan ahayn lama siin karo sekada waayo laysuu min ahliha dadkii sekada siiya la yidhi ka mid maaha oo shaqaynta ay ku shaqeeyaan wax seko ay ku yeelanayaan ma jirto lamana xisaabin karo caamiliinta ilaahay uu sheegay dadka sekada ka shaqeeya waayo sekada dada ka shaqeeya waa dadka dowladdu ay u dirto xisaabinta ama soo ururinta sekada mushaharna ay ku siiso ee maaha dadka adiga kuu shaqeeya ee maalmaha waktigii sekada la gaadho xisaabiya ama wax qiimeeya hawshaa qabta hawshaasi waxa ay la mid tahay un hawshii horeba ay u hayeen mushaharka ay ku qaadanayeen haddii ay yihiin dadka shaqaalaha ay dad fuqara ah ama ay yihiin dad masaakiinah ama dad dayn lagu leeyahay oo gashi loo haysto oo aanay iska bixin karin amabase haba bixin karaane maslaxad guud oo ummaddu ay leedahay dayn ay u galeen lagu leeyahay sekada sifaadka noocaasa waa lagu siin karaa laakiin niyadu waa inay noqoto in sifadooda ay leeyihiin sekada lagu siinayo waa inaanay niyadu noqon in sekada loo siinayo inay shaqada kordhiyaan ama aanay shaqada ka tegin haddii niyada noocaasa lagu siinayo ha kuusii shaqeeyo inan kan shaqada xariifka ku noqdo iyaanu kaa tegin ama shaqada iyo wax soo saarka ha kordhiyo markaa ma banaano waxay taasi noqonaysaa qofku inuu sekadiisii isagu ku intifaacayo manfaco adduunyo taana shareecadu ma ogolo wallahu aclam
masaa'il kale ayaa sheekh wuxuu leeyahay cashuurta xoolaha cashuurta u bixiyo haddaan sake ahaan u niyeeyo oo maarata mar cashuurta bixinaya ma cashuur layga qaadayo dawladda iga qaadaysa aan sekadii un maaragtay baabkii sekaduna aan qoondeeyo arrintaasi maxay shareecada ka qabtaa
xoolaha loo bixiyey magaca cashuurta ee dowladdu dadka ay ka qaado marka horeba way qaybsamaan waxay u qaybsamaan wax muqaabil oo ah ama u dhigan khadamaadka iyo adeegyada dowladdu dadka ay u qabato sida dekedda iyo shaqada iyo hawsha ka socota taas iyadu ma aha cashuurta culimmadu ay diidaan marka horeba waa mid waajib ku ah taasi qofka waayo waxay u dhigantaa adeeg loo qabtay oo dad mushahar lagu siinayo qalab baa shaqaynaya mar haddii ay taasi marka horeba waajib ku tahayna waajib kaloo labaad oo saaran oo sekada ah kuma gudbi karo qofku waxaa kaloo jirta nooc kaloo dadka laga qaado oo ay kastamadu qaadaan wax tacriifad leedhaa ku shaqeeya nooca laftiisa lama odhan karo dhammaantiiba waa xaaraan oo cashuurtu xaalado ay xalaal tahay dowladdu inay qaado ayaa jirta xaaladahaas waxay tahay haddii khasnadda dowladda xoolihii ku jiray howlaha bulshada ay u qabanayso aanay daboolahayn oo aanay kafaynahayn dowladda waxa u bannaan dadka maalqabeennada amaha cid walbee inay ka qaadaan xoolo ama cashuur ha loo bixiyo ama magac kaleba ha loo bixiye waxaana arrintaasi hoos imanaysaa masaalixulmursala ama masaalixda guud ee ummadda xaakimka ummadda u taliyaano wixii dan guud ummadda ay ugu jirto marka hore waajib ayaanu noqone dadka waa fari karaa dhabarkana waa u saari karaa cashuurta markaa culimmadu ay diidaan ay axaadiida u daliishadaan xaaraannimadeeda waa dowladan dhaqaale iyadu u baahnayn oo khasraduhu ay u buuxaan oo haddana dadkii xoola dusha ka saaraysa xoolii ilaahay ku waajibiyey aan ahayn waxaa sidaas oo kale la mida cashuurtan laga dhigay mid dadkao dhan laga qaadayo qofkii waxhaystay maalqabeenka ahaa iyo qofkii faqiirka ahaa ee laga yaabo waxa uu ku shaqaynayaaba boqol kun oo shilin konton kun oo shilin tamaandho yar dhuxul yar qof iibinaya ta noocaasi ma banaana waana mukuusta axaadiida nebiga calayh isalaatu wasalaam lagu sheegay inay xaaraan tahay bal ay tahay dembi weyn haddaynu su-aasha usoo noqonno qofku sekada ku waajibtay cashuurtu noocay doonaysaba ha noqotee uma niyoon karo seko cashuurtii uu bixiyey ama tii xaqa ahayd ha noqoto ama tii baadilka ahayd ha noqoto sidaasi ayaanay culimadu sheegeen fataawa lajna daa'ima oo kale sidaa ku qoran fuqahada waaweyn sida sheekh ibnu baas iyo sheekh ibnu cuthaymiin iyo markii la weydiiyey sidaasi ayay ku jawaabeen waayo sekadu waa xaq cid gooniya ay leedahay oo ilaahay subxaana watacaala u qoondeeyey waxaana culimadii hore ay sheegi jireen sida sheikhulislaam oo kale raximahullah haddii xaakim daalimi oo gardarhoolihii dadka xoola uu ka qaadayo dulmi uu kaga qaadayo inaanu qofku xoolaha u niyoon karin sekadii ku waajibtay oo sekada ay tahay waa cibaade eh inuu ikhtiyaarkiisa ku bixiyo seeda u bixiyo ciddii ilaahay subxaana watacaala xaqaa uu siiyeyna uu siiyo laakiin xoolo kale oo si dulmiya looga qaadaayo in waajibkii ilaahay subxaana watacaala uu saaray uu iskaga gudbo oo uu iskaga ridaa inaanay bannaanayn ayaa ahlucilmigu ay sheegaan raxmat ullaahi calayhim wallahu aclam
jazaak allahu khayran su-aal kale ayaa waxay tahay sheeg lacagta dhulka la gashado baroodhada ama jagooyinka ma la sakeynayaa sidoo kale waxaa su-aal u dhow noqon karta guryaha kirada ah ee kirada loogu talagalay in la kireeyo iyo meheradaha maarata qofka ugu talagalay in laga kiraysto iyaga laftooda ma laga sakeynaya
dhulka lacagta la geliyaa waa laba nooc nooca koowaad wuxuu yahay nooc loo niyeysan yahay ganacsi oo qofku uu doonayo intuu iibsado inuu sii iibiyo uu ka macaasho noocaasi waxa uu la mid yahay alaabaha dadku ay ka ganacsadaan marka sanadu u dhammaado ayaa la qiimeynayaa haddii dhulkaa qiimihiisu uu gooyn karo shan iyo siddeetan garaam oo dahaba oo inta dahabka uu kusa ka gooyo ama lacag intaa gooyn karta haddii qiimaha dhulkaasi uu noqdo in la sakeeyo ayaa waajiba sida loo sakeeyo waxyaabaha kale laga ganacsado wax kastoo laga ganacsadaa xukunkaas ayuu leeyahy oo loo rogrogaayo in macaash laga helo awgeed haddii saasoo kale qofku guryo uu dhiso oo lacag uu geliyo siuu guryaha usii iibiyo lacagtu maray ka soo baxdana kuwo kale uu geliyo guryahaasi alaabooyinka bakhaarada iyo meheradaha yaallo ayuunbay la mid noqonayaan haddii qiimahoodu sakagoys uu noqdo sanadna u dhammaado sekada in laga bixiyo ayaa waajib noqonaysa haddii dhulka qofku u iibsaday inuu dego oo guri uu ka dhisto amabase uu iibsaday inuu dhulkaa kireeyo wax sako oo ku waajibaysaa ma jirto waayo dhulku sidiisa uma aha mid ka mida xoolaha ilaahay subxaana wa tacaala sakada uu ku waajibiyey marka horeba isla markaa ma aha mid laga ganacsanayo xaaladda noocan ah oo kirayntu ganacsi ma aha dhulka in la dhisto loog iibsadayna ma aha mid ganacsi xidhiidh la leh su-aasha waxaa la socotaa guryaha la kireeyo waxaa guryaha la mida bannaanada la kireeyo jagooyinka la kireeyo baabuurta la kireeyo xoolaha la kireeyo wax saki miyaa ay ku waajibtay jawaabtu waxay tahay maya haddii aanay maal maalkaasi iskii aanu ahayn maal saka ay ku waajibtay oo tusaale ahaan haddii ay yihiin xoolo nool oo kale oo ay gaadhaan xadkii sakadu ay ku waajibaysay marka saka waa ku waajibaysaa inay xoolo yihiin baanay ugu waajibaysaa kiraynta ugu waajibi mayso laakiin guriga la kiraynayo gaadhiga la kiraynayo iyo ka lagu shaqaynayo intaa midna saka kuma waajibayso waayo marka hore ma aha xoolo ay saka ku waajibto mid laga ganacsadana maaha oo kireynta la kireynaya ganacsi maaha lacagta lagu kireeyo ee ka soo baxda hadday gaadho qadarkii lacagtu ay ku sako goyn jirtay sanadna uu u dhammaado iyada sekada waa laga bixinayaa sida lacagaha kaleba sekada looga bixiyo laakiin gurigaa waa la kireeyaa ama gaadhigaa waa la kireeyaa ama dhulkaa bannaan waa la kireeyaa awgeed saka ugu waajibi maysa wallahu aclam
jazaak allahu khayran sheekh su-aal ayaa waxay tahay zakada xoolaha markaa loo loo haysto ama loo samaysto sidii maaragtay caanaha guryahan geel iyo wax badanoo maaragtay la dhaqo si caanahooga looga ganacsado ama subagooga looga ganacsado xoolaha noocaas iyo markaa zaka ma ku ma lagu leeyahay
waxaan kolley su-aasha u fahmay inay yihiin xoolaha shirkadaha ama ashkhaasta gaarkoodba qaarkoodba ay u dhaqdaan inay caanahooda sii iibiyaan ama caanaha waxyaabaha laga soo saaro sida subag iyo jubnada iyo waxyaabaha la midkaa sidaasoo kale digaaga la dhaqo si beedkiisa loo iibiyo amaba sida hilibkiisa loo iibiyo jawaabtu waxa ay tahay xoolahaasi haddii ay yihiin xoolo meel ku xaraysan oo lagu quudiyo ama ha noqdaan xoolihii sakadu ay ku waajibtay marka hore sida geelii iyo lo-dii iyo adhigii ama xoolahaanay saka marka horeba waajib ku ahayn sida digaaggaas oo kale wax sakii kuma waajib aha mar haddii meel lagu quudiyo meel ay ku xaraysan yihin waayo xoolaha la sakaynayo waxaa shardi u ah inay saka ku waajibto inay yihiin xoolo sanadka badankiisa foofa oo daaqa ilaahay subxaana wa tacaala dhulka uu ka soo saaray daaqa laakiin haddii ay noqdaan xoolo meel lagu quudiyo meel ku xaraysan saka kuma waajibaysa tiradooda intay doonaysaba ha leegaatee haddii xoolahaasi ay yihiin xoolo foofa waxay u qaybsamayaan laba nooc nooca koowaad oo ah xoolihii marka horeba sakadu ay ku waajibaysay sida geelii iyo lo-dii iyo adhigii iyo xoolo marka horeba saka aanay ku waajibin sida digaaga iyo bakaylayaasha dadka qaarkood baa dhaqda oo ka ganacsada iyaga laftooda xoolaha marka hore saka ay ku waajibtay haddii ay nisaab gaadhaan sanadna uu dhammaado ay foofaanna waxaa laftooda laga bixinayaa sakadii xoolaha laga bixin jiray ee la yaqaanay kuwa aan marka hore ka mid ah in xoolaha sakadu ay ku waajibtay sida digaaggaas oo kale iyo xayawaanaadka kale sakadu aanay ku waajibin iyaga laftooda saka ku waajibi mayso waxaa intaa raacaysa waxa ka soo baxa xukunkiisu muxuu noqonaya geelii caanaa laga lisaa loodii caanaa laga maalaa waa la sii iibiyaa digaaggii beed buu dhalaa waa la sii iibiyaa qaar baa hilib ahaan loo iibiyaa waxaasi miyay noqonayaan curudu tijaara maal ganacsi ma noqonayaan oo sakadii sakaatulcuruud ma ku waajibaysaa mise kuma waajibayso waa masalo kolley culimmadu ay isku khilaafaan sida saxdiisa waxa ay tahay xoolaha la dhaqayo si manaafacaad looga soo saaro caano hilib iyo waxa la midka ah waxa ka soo go-a ee ka soo baxaa la xukun ma aha xoolaha laga ganacsado ee laga baayac mushtaro marka la sii iibiyo lacagta ka soo baxdaa haddii ay noqoto lacag saka goysa sanadna uu u dhammaado ayuunbaa lacagtaa sake laga bixinayaa laakiin iyaga laftooda sake laga bixin maayo beedka laftiisa sake laga bixin maayo caanaha laftoodii hilibka laftiisii wax sakoo ku waajibaysaa ma jirto wallahu aclam
jazaak allahu khayran su-aal kale ayaa sheekh waxay tahay maaragtay qofkan dayn haddii aad qof dayn ku leedahay oo maaragtay xilligii maaragtay waxa weeyaan daynta aad bixi zakada aad bixinaysa ay soo gasho dayntii qofka aad ku lahayd intaad ka saamaxdo ma u niyan kartaa inay tahay zakadii lacagtaa maaragtay aad aad qofka ku lahayd inaad ka saamaxday zakadii ma kuu noqonaysaa aad u niyeysid
haddii qof dayn aad ku leedahay xilligii sakadana la gaadhay dayntaasoo aad ka saamaxdaa ma kuu noqonaysaa sakadii kugu waajibto sakadiisaa ma kaaga dhacaysa jawaabtu waxay tahay maya في منهج waayo zakadu waa adaa iyo iitaa waa gudis iyo siin qof wax la siiyo qofkii deynta aad ku lahayd haddii aad ka dayso sake aad u niyootana ka dayntu maaha gudis iyo bixin maaha isqaad baa la idhaahdaa xaqii aad ku lahaydee dumadiisa saara oo aad ka riday weeyaan marka waa kala duwanyihin sakada bixinteeda iyo qof deyn aad ku lahayd oo deynta aad ka dayso qofkii markaa deynta aad ku lahayd haddaad deyntii ka dayso sake aad u niyooto taasi sake ku noqon mayso waxaa kula gudbooni wuxuu yahay qofku haddaanu iska bixin karin sida ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi inaad ka sugto wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara hadduu yahay qof caydha oo aan iska bixin karin gashiga lagu leeyahay waa in laga sugo oo aan la qaanabin oo aan la xidhin oo la dhibaatayn ilaa uu helayo wuxuu ku gashi baxo waxaa kaloo la samayn karaa inaad qofkaa laftiisa sekada aada siiso isaga laftiisa haddii sekadii aada siiso oo dabeeto uu sekadaadii ku dayn baxo oo adiga dib uu kuu siiyo taasi waa bannaan tahay laakiin waxaa shardi u ah inaan arrinta noocaasi aanay ahayn mid lagu heshiiyey oo haddii aad ku heshiiseen waa anigii dayn kugu lahaayo sekadaan ku siinaya laakiin waxaa shardiya sekadayda aan ku siiyey meel kale ha la marine aniga dib iigu soo celi oo daynteydii ka dhig taasi tii hore ayuunbay la mid tahay oo ma bannaana laakiin heshiiska noocaasi isagoo aanu jirin oo aanaad shardigaa u dhigin haddaad sekadaadii siiso kadibna isagu sekadaadii uu ku dayn buxo adiga dib uu kugu soo celiyo taasi way bannaan tahay wallahu aclam
jasaaka allahu khayra sheekh laba su-aaloodoo gudba dhinac markaa ay sekada maarata maalka kaga xidhiidho waxay saahid ku leeyahay lacagta amaahda ku maqan sako miyay ku waajibaysaa lacag amaah ku maqan sidoo kale lacagta deynta laygu leeyahay miyaan ka jarayaa maaragtay maalka aan sakaynayo mise maaragtay waxa weeye waa ku sakaynaya
masalada waynu ka hadalnay darsigii xalay deyntu waa laba nooc mid qofka lagu leeyahay iyo mid isaga ka maqan haddaynu ku horeyno deynta qofka ka maqan qowlka u saxsani wuxuu yahay deyntaa in la eego rajada laga qabo inay soo noqonayso oo qofka deynta lagu leeyahaybaa wuxuu yahay qof gashi bixi karoo haysta xoolo uu ku deyn baxo isla markaana ma dafirsanee diinta deynta waa qirsan yahay mumaatilna ma aha mid qofkii deynta ku lahaa meermeerinaya ee waa mid waktigii deynta marka la gaadho diyaar u ah inuu bixiyo deynta noocaas ee kaa maqan ee sifada ku maqan waxay la xukum tahay maalka aada haysatee kiishadda kugu jira maalkaa marka aad deynta ka bixinayso iyadana waad ku xisaabinaysaa waayo waxa kaa xigaa quri waa in gacantaada ay soo gasho ay soo noqoto uun wax kale kaama xigaan lama dafirsana qofkii aad ku lahaydna qof caydha maaha qofku meermeerinayana maaha waa kalmaal aladii fii yadika xoolaha gacanta kugu jira ayaa deyntaasi ay la mid tahay deyntu haddii ay tahay midaan rajo buuro laga qabin inay soo noqoto sida qofkii lagu lahaaba inuu dafirsan yahayba adiguna caddayn uma haysatid ama caddayntii waad haysataayo xukum caadilah ayaan meesha ka jirinoo xaqaaga ayaan lagaaga qaadahayn amaba se qofkii ma dafirsano laakiin waa qof mucsiro wuxuu ku dayn baxaba ma hayaba ama qofkii deynta aad ku lahayd waa qof mumaatilahoo ku meermeerinayo maalin walba been sheegayo bilba bil u dhiibaya oo sanad baa sanad ku wareejinaya deynta noocaasa maalkan aad haysatay inaad la sekaysaa ood ku xisaabisaa waajib kuguma aha waayo waa waxaan loo badinahayn inay soo noqoto oo rajada laga qabo ayaan ad uxoog aada u xoog badnayn haddii ay soo noqotona sida saxda ah marka ay soo noqoto ayaa xawl cusub loo bilaabaya loo tirinaya sanad cusub baa loo tirinaya sanadkaasi marka uu dhammaado ayuunbaa laga saka bixinayaa wallahu aclam deynta nooca labaad waa deynta qofka isaga lagu leeyahay sababta loogu leeyahy waxay doonaysaba ha noqoto masaarifahaan ha u qaato ama alaab ganacsi oo uu soo iibsaday lacagteedii oo lagu leeyahay ha noqoto sida saxdii waxay tahay madhabu imaam shaaficina uu yahay raximah llahu tacaala adiladuna ay tusinayso qofku xoolaha uu hayo markaa waktigii sekada la gaadhay sekadooda in lagu leeyahy ama isaga deyn ha lagu lahaado ama yaan lagu lahaanin laba boqoloo kun oo doolar baad haysataa laba boqoloo kun oo doolarna waa lagugu leeyahy labada boqoloo kun oo doolar aad haysato waa inaad sekada ka bixiso waayo labada boqoloo kun oo doolar waa maalkaagi adiga ayaa iska leh qofkii deynta kugu lahaa ma laha faa'iidadooda adaa leh khasaarahoodana adiga ayaa iska leh hadday gubtaan aday kaa gubanayaan hadday kordhaanna adiga ayay kuu kordhayaan waa xoolahaagii waynagii sheegnay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam muu kala weydiin jirin gaar ahaan dadku diri jira shaqaalaha may kala weydiin jirin dadka sekada laga soo ururinayo in deyn lagu leeyahay iyo in kale qofka xoolaha muuqda ee loogu tago ayuunbaa la odhan jiray sekadooda keen deyntu qofka dumadiisa ayay saaran tahay oo isaga ayaa laga rabaa oo dumadiisaa u qoolan sekaduna waa xaq maalka ku waajibay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka yidhi في xdيiث عبد الله بن عabاس في qصة إرساaل معاaذ بن jبل إلى اليمن فأعlمهم أن الlaه اftرض عlي فأعlمهم أن الlaha اfترض عaليهم صدقة تؤخذ في أموaaلiهم صدقة تؤkخذ من أغنyاaئiهم وترad عalى فقرائiهم marka waa xaq الmaal أbو بكر رaضي الله عanه siduu yihi waa xaqii maalka ilaahay سubحaanه وataعaaلى u ku lahaa maalkana adiga ayaa leh haddaad doonayso dayntaa inaad iska goyso waktigii sekadu ay kugu waajibaysa intaan la gaadhin deynta iska bixi kadibna maalka wixii kuu soo hadhaa haddii uu yahay mid seka goysa markaa sekada ka bixi laakiin haddii waktigii sekadu ay kugu soo gaadho xoolaha adigoo haysta sanadkii uu kuu dhammaado maalkaa adiga ayaa leh sekadii maalkaana adiga ayaa lagaa rabaa waa jiraan aqwaal kaleo culimada qaarkood ay yidhaahdaan imaamu maalik oo kale wuxuu kala qaadaa xoolaha muuqda ee la arki karo iyo xoolaha qarsoon oo wuxuu idhaha xoolaha muuqda sida geel iyo lo-di iyo adhigii iyo qofka haysta deyn in lagu leeyahayo in kale la weydiin maayo haddii lagu leeyahay deyn xoolihiisaaba ka qiimo badan sekada keen baa la odhanaya xoolaha qarsoon waa xoolaha tusaale ahaan waa lacagtii waa dahabkii waa fidadii waa amwaalu tijaara oo kale iyaga wuxuu idhahdaa waa ka duwan yihiin laakiin qowlkaasi daliil ma leh qowl imaam shaafici raximah llahu tacaala ayaa daliilka iyo nadarka aragtida saxda ah ee caqligiiba waxa weeyaan ay waafaqsan yihiin qofkii ay dhibayso xoolaha dhowtoole uu bixin doono oo cid kale uu u celin doono inuu deyn ka bixiyo waktiga sekada intaan la gaadhin deyntaa iska bixiyo xoolihiisa markaa wixii xaasil garooba sekada ka bixiyo wallahu aclam
jazaak allahu khayran meesha su-aal galaya waxay tahay in sideed jir ah waa suu su-aasayna ku soo qoray oo konton geed ah leh weligiina aansan ka bixin ku yeelayaa hadduu dhinta se ehelkiisu maxay yeelaya
sekadu waa xaq ilaahay subxaana wa tacaala uu waajibiyey in la bixin waayaana dembiyada waaweyn bay ka mid tahay ilaahayna wuxuu ku sheegay qur-aanka nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu ku warramay qofka xoolihii sekada ka bixin waayaa xoolaha laftoodii in lagu ciqaabi doono hadday xoolahaas yihiin xoolo nool iyo haddii ay yihiin dahab geela wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii lahaa ee xaqii ilaahay ku lahaa ka gudi waayey in maalinta qiyaame meel bannaan oo siman la gogli doono isaga la jiifin doono geelihiisii oo maalintu u tirada badnaa siduu ahaa ah maalintu u shishlaa uu xooganaa siduu ahaa ah in la keeni doono oo geelaasi uu dul mari doono hal waliba way ku istaagi doontaa hal walibana way qaniini doontaa marka hasha u dambaysa ay ka tallaabsato ayaa haddana dib loogu soo celin doonaa ilaa dadka la kala dareerinayo janno iyo naar loo kala dareerinayo oo qofkaa xagga jannada loo kaxaynayo ama xagga naarta xaaladda noocaasa iyo ciqaabkaa daran ayuu ku jiri doonaa siduu sheegay rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam markaa xoolo lagugu ciqaabi doono inaad haysataa waxba kuu tari mayso sekaduna xoolaha waxba yeeli mayso wamaa naqasat sadaqatu min maal siduu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam sadaqadu ama ta faralkaa ha noqoto ama ta sunnaha ha noqotee maalka waxba ka nuqsaamin mayso ilaahay baa subxaana wa tacaala barakaynaya oo maalkaa ku kordhinaya oo ku kobcinaya oo ziyaado ayay sabab u noqonaysaa ninka odaygaa siddeetan jirkaa kontonka geelaale seka aan ka bixin waxaa waajib ku ah wuu dembaabaye ilaahay subxaana wa tacaala marka koowaad inuu u toobad keeno weliba aakhirulcumri buu taagan yahay khaatimaduna waa ka xumaanaysaa iyadoo xuquuqda noocaasiya lagu leeyahay haddii ay geeridu u timaado waxaa kaloo waajib ku ah sanadadii dhaafay oo dhan ee maalkiisu ahaa maal saka goysa sakadoodii inuu iska bixiyo waayo sakadu kuma dhacdo in waktigeedii la dhaafay waa xaq ay iska leeyihiin dad meelahan taagtaagan oo masaakiina daynuun bay ku tahay qofka bixin waaye waktigeedii dhaafiya haddii uu markaa waktiga isku badiyana waa kusii badanaysaa uun marka wax waajib ku ah inuu sakada intuu nool yahay u iska bixiyo haddii uu sidaa ku dhinto isagoon sakadaa bixin dadka dhaxalkiisa li maxay yeelayaan baa su-aasha ku xusan dadka xoolaha dhaxlaa waxay dhaxleen xoolo markaa dayn lagu leeyahay xoolaha qofkii lahaa dayn lagu leeyahayna lama dhexli karo lama qaybsan karo ilaa horta dayntii laga bixiyo dayntu ama ha noqoto xaqa ilaahay sida sekada iyo kafaaraadka iyo fidyooyinka iyo waxyaabaha la midkaa ama ha noqoto dayntu mid ay dadku ku leeyihiin oo maalka qofku markuu dhinto maalkiisa saddex xaq ayaa dhowr xaq baa la xidhiidha waxaa ka mid a horta in isaga laga diyaariyo kafantiisa iyo aaskiisa in dayntii laga bixiyo tii ilaahay iyo tii khalqigaba in dardaarankiisii laga saaro xaqa afraad baa wuxuu noqonayaa dadkii dhexalkiisa lahaa xoolahaas in loo qaybiyo marka iyagoon dayntaa ka bixin xoolaha ma qaybsan karaan sakadii lagu lahaa geela markay bixiyaan kadib ayuunbay dhaxal ahaan u qaybsan karaan wallahu aclam
jazaaka allahu khayran su-aasha oo shaqeey way tahay guri lacagtii lagu dhisay aan saka laga bixin hadda ma ka bixin karnaa ulaaxogeeda
sidaynu hore u sheegnay guriga sake laguma laha ee lacagta ayaa sakadu ay ku waajibaysa marka lacagta guriga lagu dhisay sakadeedii haddaan la bixin ama lacagtii ha la cuno ama guri ha lagu dhiso ama wax kaleba ha lagu qabsadee sida su-aasha hore jawaabteedaba aynu ku xusnay sakadeedii waa dayn qofka lagu leeyahay inuu iska bixiyo ayaana waajib wallahu aclam
su-aal kale ayaa saeerku soo qoray qof hadduu kalluun badan badda kala soo baxo saka ma lagu leeyahay maay kalluun kalluun
kalluunku ka mid ma aha xoolaha ilaahay subxana wa tacaala sakada uu ku waajibiyey xoolaha sakadu ay ku waajibtaa waa xadidanyi waa bahiimat lancaam waa nicmooleyda la dhaqdo waa geela iyo lo-da iyo adhiga xoolo ahaan saddexdaas ayuunbay ugu waajibtaa weliba saddexdaasay culimmadu yidhaahdaan neefku waa inaanu iska dhal noqon oo haddii deere iyo ri ay iska dhalaan neef neefkaasi isaga ku waajibi mayso udxiyo geli maayo axkaam fara badan buu kaga weecanayaa xoolihii caadiga ahaa ee la dhaqanayay marka kalluunku kuma jiro xoolaha isaga kuma waajibayso laakiin marka kalluunka uu iibiyo lacagta ka soo baxda haddii ay gaadhayso qadarkii lacagtu ay ku saka goyn jirtay sanadna uu dhammaado sidii lacagtaba lagu yaqaane loo yaqaane ayuu saka uga bixinay laakiin kalluunka laftiisa saka kuma waajibayso waxaa la odhan karaa haddii qofku kalluunka uu ka ganacsado ka waran oo alaabta dukaanka u taalaaba ay tahay kalluun kalluunkaasi laga ganacsanayaa waxa uu ku biirayaa xoolihii laga ganacsanayay oo inagii darsigii xalay ku sheegnay xoolaha laga ganacsadaa inay yihiin nooca u ballaadhan xoolaha sakadu ay ku waajibto waayo wax kastoo laga ganacsado oo xalaala ayaa soo gelaya marka aniga kalluun ka ganacsada marka sanad uu dhammaado kalluunkiisaa u yaalla maalintaa kolle cumrigiisu ma dheeree ayuu qiimeynayaa wixii lacag uu hayana waa ku darayaa iyo naqdi haddii markaa ay saka goys noqoto ayuu saka ka bixinayaa wallahu aclam
jazaaka allahu khayran saa-iilka ayaa wuxuu leeshahay dad baa bixiya sakada bisha koowaad shareecada arrintan maxay ka qabtaa
sakada bil shareecada u xadiday ma jirto rabadaan iyo muxaram iyo bil kala toona sakadu qofka waxay ku waajibaysaa maalkiisa maalinta uu sanad u dhammaado sanadka la xisaabinayana waa in la fahmo waa sanadka qamariga waa sanadka dayaxa loo tirinayo ma aha sanadka ifrinjigaah kan ifrinjigu uu tirsado maaha in miilaadiga xaqdarro loogu sheego in miilaadi la yidhahdo maba ahabe waa sanad ifrinjiya gaalada ayaa tirsada waayo kuma salaysna xataa dhalashadii nebiyullaahi ciisa marka in la yidhaahdo sanadka miilaadiga lafteedu arrin saxa ma aha in la iska daayo isticmaalka noocaasa ayaa fiican sanadka qamarigii marka uu dhammaado ayaa qofka sekadu ay ku waajibaysaa dhammaadkiisu markaa waktiga uu ku beegmo waktiga uu ku beegmo ama bisha koowaad ha noqoto ama bisha labiyo tobnaad ha noqoto ayuunbaa sekada bixinteedii ay waajibaysaa laakiin qofka waxa u bannaan sharcan inuu isagu samaysto bil xadidan oo xoolihiisa uu sakeeyo tusaalehaan bisha muxaram oo dhan oo xoolihiisii sanadku uu dhammaaday iyo kuwa aanu u dhammaanba inuu sakeeyo si bishaasi ay u noqoto waktiga uu sakada bixiyo oo aanay uga lumin taariikhda xoolihii sanadku u dhammaaday sanadkiibaa u dhammaado waktigii la sakeynaya baa la gaadhayba kuwa aanu sanadku u dhammaanna waxay noqonaysaa sakadoodii oo uu soo hormariyo o uu soo qadimay tacjiilu zakana waa jaa-is cinda jamaahiir alculamaa culimada badankoodu waxay qabaan sekada iyadoon la gaadhin sanadka dhammaadkiisii inuu qofku sii bixin karo seke u niyoon karo waxaanay u daliishadaan nebigu calayhi isalaatu wasalaam alcabaas ibnu cabdilmualib oo adeerkii ahaa oo arrintaa weydiiyey ayuu u rukseeyey oo u ogolaaday mana aha xukum cabaas ku gaaro waa xukum muslimiinta oo dhami ay la wadaagaan wallahu aclam
jasaaka allahu khayran su-aal kale ayaa waxay tahay gabadhu meherkeeda hadduu macnaa xoolo nool yahay ama uu lacag yahay meherkeedii zakow ma ka bixinaysa
meherka gabadhu haddii uu yahay xoolo ka mida xoolaha sekadu ay ku waajibto sida xoolii noolaa dahabkii ama fidadii iyo lacagtii haddii la siiyo oo ninku uu siiyo oo iyadoo weli haysaa sanadu u dhammaado xoolahaasina ayiin xoolo seke goysa sidii xoolaha kaleba sekada looga bixinayay bay uga bixinaysa haddii meherkeedu aanu xoolo seke goysa ahayna seka kuma waajibto shardigaasi waa shardi asaasiya inuu maalku yahay maal seke goysa oo nisaab gaadhay gabadha haddii aan meherkii la siin oo meherkii dayn ahaan ninka uu ugu maqan yahay waxaa meherka gabadha uu la xukum yahay sida ahlucilmiga badankoodu ay ku tageen xoolaha daynta ah ee qofka ka maqan sida saxdaana gabadhu meherka waxay mulkiyeysaa marka caqdiga uu ku dhaco marka meherka uu ku dhaco ayaa meherkii ay yeelanaysaa musamaha ahaa ee la magacaabay waana dhici kartaa meherkaasi inuu inay weydo ay seegto mar dambe oo mulkigaasi dib uu u buro laakiin sida saxdaa meherka waxay mulkiyeysaa mar allaaliyo marka meherku uu ku dhaco markaa laga bilaabo meherkii haddaan la siin waa dayn ka maqan oo ninkaa ku maqan waxaana meherkeedaasi uu yeelanayaa axkaamtii daynta oo hore aynu u sheegnay oo haddii ninku uu yahay nin meherkaa iska bixin kara aan dafirsanayna qirsan aan meermeerinahayn meherkuna uu yahay mid sakagoysa mar waloo sanad uu dhammaadaba waa inay meherkaa ka bixiso sekadii tusaale ahaan gabadha waxaa lagu meheriyey boqol garaam oo dahaba ama shan iyo siddeetan garaam oo dahaba ayaa lagu meheriyey ninka muusin dayn iyadoo ay ku leedahay oo isaga ku maqan ayaa dahabkaasi uu noqonaya mar kasta oo sanad uu dhammaado hadduu ninku sifada aynu sheegnay uu leeyahay dahabkaa iyadaa lehe oo dayntii ka maqnayd oo kale ayuunbuu la mid yahaye waa inay sekayso haddii ninka ay meherka ku leedahay uu yahay nin mucsir oo aan meherka iska bixin karin ama uu dafirsan yaho layskuba haystaba amaba se mumaatil uu u meermeerinayo oo mar walba uu leeyahay sanadka dambaan ku siin doonaa oo ay muuqato inaanay waxba ka soo jeedin markaana dayntii quusta laga taagnaa buu meherkeedu la xukum noqonaya haddii uu siiyo markaa uu siiyo ayuunbay axkaamtii sekadu u bilaabmaysaa laakiin inta uu ka maqan yahay axkaamtii sekada ma laha wallahu aclam
jasaaka allahu khayran saa-il kale ayaa sheek waxa uu leeyahay qofkii aan sekada siinayey haddii wax xanuunsan yahay ama xanuunsanayo aan qof kale sekada ugu dhiibo ma iga ansaxaysa
su-aashu waxay ku saabsan tahay sekada bixinteedii cid ma loo wakiilan karaa in magacaa guud loo yeesho ayaa ka fiican sida hadda ay u dhigan tahay qofku sekadiisa inuu isagu bixiyo isagu uu baashiro oo ciddii lahayd gacanta uu ka geliyaa waa u bannaan tahay waana sida fiican si uu hubsado xoolihiisii inay baxeen oo xaqii lagu lahaa uu iska riday waxaa kaloo u bannaan inuu cid wakiisho wasakadu waxay ka mid tahay cibaadaadka ay wakaaladu gasho culimmaduna ay isku waafaqsan yihiin in laysu wakiilan karo markaa sakadii kugu waajibtay haddii qof aada u dhiibtay oo aad tidhi qofkaa u gee sakadii saasi ayay kaaga baxaysaa mar haddii saasi waxa weeyaan uu ku bixiyo adigu inaad gacanta ka gelisaana waajib ma aha qofka sakada la siinayana in loo sheegaa marka horeba waajib ma aha oo cidda laga rabo inuu waxaan saka ahaan u niyeysta waa qofka bixinaya ee ma aha qofka qaadanaya adiguna markaad bixinayso waxaanaad bixinaysaa sakadii inuu yahay waa inaad niyeysan tahay oo nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi innama alacmaalu binniyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa laakiin qofkaad siinayso waxaanaad siinaysaa sake inuu yahay inuu niyoodaa shardi maaha xataa inuu og yahay baan shardi ahayn xoolahan hoobaad tidho gacantaad ka gelisay wuu qaatay oo xoolii waa gaadheen sidaas ayay sakadii kaaga gudmaysaa wallahu aclam
jasaaka allahu khayran su-aal kale ayaa saarinku waxa uu leeyashaa lacagta aada masaakiinta siisay xilliga aad sakada bixinayso lacagihii aada masaakiin hore u siisay lacagta intaad isku geyso xisaabta sakada ma ku dari kartaa ma ka reebi kartaa waxaa fiicneed baan malaya shaxaadkana in lagu daro lacagtii shaxaadka aad u bixisay waayo waxaan sidaa u leeyahay calaysha ganacsatada qaarkood waxa laala waxay bixiyeen ama sadaqad ha noqdo caawimo ha noqdo qaadhaan ha noqdo cid shaxaaday oo bariday ha noqdo inay marka dambe xisaabiyaan oo dabeetana niyo ay ka dabageeyaan waxaas sake u niyood ay yidhaahdaan wixii aada siinayso qof ka mida dadkii sakadu ay ku baxaysay markaad siinaysay haddaad sake u niyootay tahay sakay kuu noqonaysa walow yaan la gaadhinba waktigii sakadu ay waajibaysa waayo sida aynu sheegnay sakada waktigeeda waa laga horumarin karaa laakiin haddaanad niyada noocaasa ku bixin niyatu zaka haddaanad xoolaha ku bixin adoo sake u niyeysan wax kale aad ku bixisay shaxaad baad ku bixisay qaadhaan baad ku bixisay qofkan iska caawi uun baad ku bixisay sakeba maad niyeysan ammaankaa kuma aanay soo dhicin ama qofkuba maba ahaba dadkii sakada xaqa u lahaa markaase ka noqon mayso oo niyadaa la rabaa inay camalka ka horeyso oo niyadu asal iyo aasaas waa inay camalka u noqoto oo camal aad hore u samaysay oo niyo kale aad ku samaysay niyo kama dabageyn kartid oo ma odhan kartid markii hore caawimaan u niyooday ama sadaqad sunno ah ama qaadhaan ama wax la mida laakiin iminkaan sake u niyoonaya taasi ansixi mayso markaad bixinayso sake u niyood qofkuna ha noqdo qof ka mida dadkii sakadu ay ku baxaysay waktigeedii inay ka horumartaana dhibaato ma laha oo sakada waa la qadimi karaa waktigeedii oan gaadhin waa la bixin karaa marka uu sanadku dhammaadona waa la xisaabin karaa oo sakadii kugu waajibtay haddii ay intaa noqoto aada hore usii bixisay saasuu faradil kaaga dhacay haddii ay wax kugu harhsan yihiinna wixii kugu harhsanay umaad markaa bixin doontaa wallahu aclam
jasaaka allahu khayran su-aalaha kale markaa xagga sakada la xidho waxaa ka mid a mushaharka qofka maaragtay saka ma laga bixinaya ama hadduu dee maaragtay nisaabka gaadho sidoo kale maaragtay xuquuqda shirkadaha qaar maaragtay qofka xaq baa uu yeeshaa oo la heshiiskiisa war ku jirta sanad walba maaragtay inuu xaq intaa u ururayo marka xaqaa isaga laftiisa iyo mushaharka sidee baa looga sakeynaya ama saka maka maka lagu leeyahy
ta ku saabsan mushaharka qofka qofku mushaharkii marka la siiyaba hadduu isticmaalo oo baahiyihiisa uu ku daboolo wax sako halkaa kaga waajibaysa ama uga soo baydhaysaa ma jirto laakiin haddii mushaharkiisii uu dhigayo ama qaybo ka mida uu dhigaayo mushaharkaasina uu gaadhsiisan yahay xaddigii lacagtu ay ku sako goyn jirtay oo ah lacagta goysa shan iyo siddeetan garaam oo dahaba xaaladda noocaasa marka uu sanad u dhammaado mushaharkiisa ayaa ay saka ku waajibaysaa waxaa haddaba ishkaalka soo baxaya uu noqonayaa haddii mushaharkii uu iska daba imanayo oo bishii koowaad ilaa bishii labiyo tobnaad bil walba qofku wuxuu qaadanayay mushahar saka goysa mushaharkaasi sida aynu fahmi karno isku xawl ama isku sanad tirsan maayo oo kii bisha koowaad uu qaatay bisha labiyo tobnaad marka la gaadho ayuu sanad u dhammaaday kii bisha labaad uu qaatayna bisha koowaad marka la gaadho ayuu sanad u dhammaaday wahaakada bisha saddexaad kii uu qaatay isaguna wuu kasii dambaynaya marka laba arrimood midkood unbuu yeelayaa qofkaasi arrinta koowaad waxay tahay inuu xisaab la daba taagnaado mushaharkiisa oo qoraal uu sameeyo uu yidhaahdo bishii koowaad waxaan qaatay mushahar qadarkiisuu yahay tusaale ahaan lix kun oo dollar dabeetana mushaharka markuu sanad u dhammaado waa inuu ka bixiyo sekadii waayo bishii labaadna waxaan qaatay mushahar intaas isla marka uu sanad u dhammaado waa inuu sekadii ka bixiyo wahaakada arrinku waa inu saa ku socdo taana waxaynu ogsoonahay inay tahay mid adag xisaabta noocaasi waxaana xisaabtaa keenaya lacagtan saka goyska waxaa la rabaa in dhammaanteedba sanad u dhammaado markaa saka ku waajibaysa sanadkiina mar wada dhammaysan mayso oo qofka waktigii ay soo gashay ayaa kala horreeyey wejiga labaad ama suurada labaad waynu odhan karno waa suurada fudud fuqahada casriguna had iyo jeeraale ay ku taliyaan waxay tahay inuu qofku sidii horeba aynu u sheegnay uu samaysto bil xadidan oo sekada xoolihiisa uu bixiyo xoolaha kuwa sanadku u dhammaaday iyo kuwa kaleba oo kuwa sanadku u dhammaadayna sekadoodii oo waktigeedii ku beegantay bay noqonaysaa kuwa aanu sanadku u dhammaanna waxay noqonaysaa sekadoodii oo lasoo hormariyey oo lasoo qadimay markaa sidaasuu kaga bixi karaa culayska ay leedahay xisaabta adaga aynu sheegnay wallahu aclam arrinta ku saabsan xuquuqda xuquuqda macnaheedu mukaafa'a mukaafaat lkhidma bay yidhaahdaan qofkii shaqaynayey ama cid u adeegayey abaalmarinta la siiyo waa masale culimmadu horta asal ahaan ay ka hadlaan iyadaabaa u baahan in la isku baraarujiyo waayo in badanoo ka mida dadka loo shaqeeyo su-aalaha ka yimaada ku saabsan qofkan ii shaqeeyaa waxaan xuquuqda lagu tilmaamee mushaharkii aan ahayn miyuu igu leeyahay mise iguma lahay arrinta noocaasi waa arrin dulmiya waxaa xuquuqda lagu tilmaamay takyiifkiisa ama suurayntiisa fiqi culimada fiqiga ee casrigu iskumay waafaqin qaarkood waxay yidhaahdeen waa qeyb mushaharkii ka mid oo muajmuajalo dib loo dhigay waxay taa u daliishadeenna inuu qofku ku xisaabtamayo markuu meeshaa ka shaqo gelayo uu odhanayo mushaharka bishii lay siinayo waa intaa xaqa bil walba i qormayaana waa intaa labadaasu isku dhufsanaya deetana wuxuu odhanayaa shaqada waa lagu geli karaa halkaasay fuqahada qaarkood mariyeen fuqahada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa tatawuc ilzaamiya waa xoolo qofku uu leeyahay oo asal ahaan aan ku waajibin laakiin isagu uu isku ilzaaminayo isku waajibinayo ama nidaamka dowladdu uu ku waajibinayo qowlka kale wuxuu yahay waana qowlka saxda waa in la yidhaahdo waa xoolo waajib ku noqonaya loo shaqeeyihii oo xaq uu yeelanayo qofka u shaqeeya sida waxa weeyaan nidaamku uu dhigayo maxaa xoolaha qofka ku waajibiyey ile mushaharkii lagu heshiiyey ma aha mana aha xuquuqdii kale maaliga ahayd sida nafaqaadkii masaariiftii sakooyinkii wixii o dhan way ka baxsantay maxaa ku waajibiyey waxaa ku waajibiyey nidaamka guud ee dalka ka jira ee arrinta noocaasa dhigaaya haddii waddanku uu leeyahay xaakim muslima oo arrinta noocaasa isagu nidaam ka dhigay oo yidhi dadka shaqaalahay waxay xuquuq u leeyihiin mukaafaada noocaasa abaalmarinta noocaasa ee qofkii marka uu dhinto ama shaqadii uu ka tago ama howlgab uu noqdo la siinaayo waajib bay noqonaysaa biamri weliyi lamri bay ku waajibayaan xoolaha noocaasa amarkaa uu bixiyey weliyu lamrigu ilaahay baa amray in la adeeco nebiguna alayh isalaatu salaam uu amray waxaa kaloo xoolahaas ay ku waajibayaan xataa xaakimku hadduu yahay xaakim gaala ama nidaamka dowladduba aanu dhigahayn waxay xoolahaasi ku waajibayaan curfiga oo haddii nidaamka noocaasa dadku ay isla yaqaaniin in qofkaa shaqaalaha ay xuquuq uu leeyahay walow si gaaraba yaanay labadan qof ugu heshiine heshiis bay arrintaasi iska noqonaysaa waa kuwa culimmadu ku idhaahdaa kutubta alqawaacid alfiqiya ka hadasha almacruufu curfan kalmashruudi sharda wixii caadi ahaan laysla yaqaanaa wuxuu la mid yahay wixii lagu heshiiyey arrinku mar hadduu yahay caado waddanka ka shaqaynaysa walow labadan qof yaanay si gaara ugu heshiine waxay la mid tahay tii ay ku heshiiyeen oo kale marka xuquuqda noocaasa dadka shaqaali waa leeyihiin in laga duudsiiyana ma aha waana xaq sharci ah xaqa noocaasa haddaba qofka marka la siiyo sake inuu ka bixiyaa waajib miyay ku noqonaysaa jawaabtu waxa ay tahay oo culammadeenna fuqahada casriga ee mujtahidiinta ay fatwoodeen sake inuu ka bixiyaa sanadadii hore tegey inaanay waajib ku hayn iyadoon la siin sake kasii bixin maayo oo maaha xoolo isagu uu lahaayo qofka uu amaahiyo la odhan karo dayn bay kaga maqan yihiin xoolo weli isaga mulkigiisii soo galo isagu weli uu yeeshayna maaha oo sida aynu naqaano xuquuqda noocaasa qofku wuxuu yeelanayaa mulkigiisa ay galaysaa maalinta la siiyo marka maalintaa la siiyo sanadka uga tirinaya haddii markaa uu sanad hayo sekagoysna xuquuqda noocaasi ay tahay markaasay isaga ku waajibaysaa laakiin intaan la siinba wax sakii kuma waajibaysa marka la siiyana sanadadii tegey inuu ka sakeeyaa waajib kuma aha wallahu aclam
jazaak allahu khayran sheekh su-aal kale ayaa waxay tahay waxa u leeyaysaa in uu dhul igu soo galay dhaxal oo aan kolba in yar iibiyo miyaasanka lagu leeyahay su-aal kale taa u dhow ayadana waxay ahayd haddii qofka beertiisii miyiga ay magaaladu gaadhay deetana dhulkiisa iska masaarisado maalinba uu kaloor iibsado iyagana maaragtay sirka ma ma ma lagu leeyay dhulkaa kaa dhulkaa la dhaxlay iyo dhulkaa maaragtay ee beerta
dhulku asal ahaan kuma jiro xoolaha sekadu ay ku waajibto asal ahaan ka mid maaha xoolaha ilaahay subxaana wa tacaala sekada uu ku waajibiyey sidaynu hore u sheegnay waxay seka ku waajibi kartaa dhulka haddii dhulkaasi uu yahay mid laga ganacsanayo oo qofkani uu iibsaday si uu u iibiyo oo macaash uu uga helo oo u rogrogo sida dadka qaarkood dhulka ay uga uga ganacsadaan marka wuxuu la mid noqonayaa alaabaha kale laga ganacsado laakiin dhulka qofku isagu uu leeyahay amaba se uu dhaxlay haddii qaybo ka mida uu iibiyo mararka qaarkood dhulka laftiisa seka kuma waajibayso waayo dhulku sakawi maaha miduu ka ganacsanayana maaha waa dhulkiisii oo marba qayb uu iibinayo waa maryihiisa isagu uu xidhoo kale hadduu qaar ka mida iibiyo si aanay seka ugu waajibahayn dhulkaana seka kuma waajibayso lacagta markaa ka soo baxda waxay la xukum noqonaysaa u lacagaha kale oo hadday tahay lacag saka goysa sanadna u dhammaado markaasay seka ku waajibaysaa laakiin dhulkaasi mar haddaan dhul laga ganacsanayo ee u ahaa dhul qofku markiisa horeba uu lahaa inna uu iska haysto inna markuu u baahdo uu iibinayo wax sakoo kaga waajibaysa dhulka laftiisa ma jirta wallahu aclam
su-aasha kale lafteedu su-aalaha dhulka sakada way way badan yihiinba wuxuu leeyahay saaxiibku dhulka aan u iibsaday macnaa inaan sii iibiyo ama aan ka tijaareeyo haddii aan layga iibsanba muddo sanad ah miyaan sakaynayaa mise marka aan iibiyo ayuun baan sakaynayaa
sida aynu sheegnay dhulku haddii uu yahay mid laga ganacsanayo sida su-aashaba ku xusan alaabaha laga ganacsada ayuu la mid yahay markuu sanad u dhammaadaa la qiimeynayaa haddii lacagta lagu qiimeeya ay tahay mid gaadhsiisan qadarkii lacagtu ay ku sako goyn jirtay inuu sakeeyo ayaa waajib ku noqonaysa su-aashu waxay si gaara u tilmaamaysaa haddii dhulkii qofka aan sanada laga iibsan dhulkii uu ka ganacsanayey oo dhulku uu ku fadhiisto taa darsigii xalay baynu kaga jawaabnay oo alaabadu ama dhul ha noqoto ama alaabba ha noqote waxyaabaha laga ganacsadaa haddii qofkii ay ku fadhiistaan qiimahoodii waa leeyihiin shay qiimo beelay maaha laakiin horaa looga iibsan waayo waa bidaaca kaasida culimmada badankoodu waxa ay ku tageen alaabtaa qofka ku fadhiisatay ee hore looga iibsan waayey dhulkaa laga ganacsanayaana waa la mide sakadiisii qofka in laga rabo sakadiisu ay waajib ku tahay waayo waxa uu leeyahay sifadii ay sekadu ugu waajibi lahayd waa shay iib loo bandhigay si looga macaasho min amwaali tijaara xoolihii ganacsiga ayuu ka mid noqday niyadiina weli lama bedelino weli shaygii iib buu u bandhigan yahay marka wax sekada ka rida haba yaraatee ma jiro waana sida ay ku tageen ahlulcilmiga badankooda haddii qofka alaabtii ay ku fadhiisato ama dhulkiiba uu ku fadhiisto oo uu is idhaahdo sakadii waa kugu badan doontaa oo bixinteeda ayaa kugu adkaan doonta sidii darsigii xalay ba aynu ku sheegnay waxa uu samayn karaa inuu u niyoodo lilqinya iyadoo niyado aan taxayul aanay ahayn xaqiiqa ay ka tahay xoolo caadiga uu dhaqanayo uu iska haysta inuu niyoodo niyadii tijaaradu meesha ay ka baxdo hadday alaab tahay tusaalahaan meheradii uu ka qaado gurigiisii uu iska geysto markuu u baahdo si uu isticmaalo si ay uga baxdo laynkii markii hore ay ku jirtay ee ahaa xoolaha laga ganacsado inay ka mid tahay wallahu aclam
jazaaka allahu khayran su-aal kale ayaa sheek waxay tahay badeecadda aan ka ganacsadaa haddii sidoo kalena ay tahay maal ka mida maalalkii zakada maalkii maalkii zakawiga ahaa ma badeecad ahaan baan zakada uga bixinayaa badeecad ahaan baan maarta uqiimeynayaa mise maalka zakawiga geel baabuu tusaale qof ka ganacsanaya ma geelana aan maaragtay intii ka baxaysay ka bixinayaa mise badeecad ahaan baan ku qiimeynaya labada teebaa zaka ahaan lagu sakeynaya
waa mid dhici karta xoolaha qaarkood inay ku kulmaan laba sifo oo mid waliba ay sako waajibinayso xoolihii noolaa oo kale dahabkii iyo fidadii oo kale waxay noqon karaan kuwo laga ganacsanayo oo tijaaro iyo ganacsi loo niyooday oo la rogrogaayo si macaash looga helo marka labada sakana waa kala duwan yihiin oo mar shayga laftiisaa la eegaya hadduu geelaya tusaalahaan geel ahaan baa loo eegaya oo marka shan neef uu gaadho ayay saka ku waajibaysaa saasay sakadiisu u soconaysaa dahab hadduu yahay dahab ahaan baa loo eegayaa oo intii dahab ku waajibi jirtay ayaa ku waajibaysa wahaakada alaabadii oo kale iyadu waa ka duwan tahay iyadu sifo qura ayuun bay leedo curuud tijaara ayuun bay noqonaysaa marka labada teebaa lagu sakeynaya labada sifo sifadaa inuu yahay maal marka horeba saka ay ku waajibto mise sifada inuu yahay xoolo laga ganacsado waxaa lagu sakeynayaa sifada asalka ah labada sifo waxaa asala sifada maalnimada taas ayaa lagu sakeynaya tusaalahaan ninkani wuxuu haystaa shan neef oo geela oo ganacsi uu ugu talagalay ayuu muddo sanada hayay shantaa neef miyuu qiimeynayaa qiimahoodu sakada ka bixinaya maadaama ay yihiin kuwa uu ka ganacsanayo mise geel ahaan buu eegayaa neef adhi unbuu ka bixinaya geel ahaan buu eegayaa neef adhi ayuu ka bixinaya maayo labada sifo waxaa asala sifada waxa weeyaan geelnimada ah sifada tijaarada iyo ganacsigu waa sifo caarida weeye shayga la soo darista hadday labadaa sifa iska hor yimaadaanna ta asalkaabaa xukunka yeelanaysa xaalad qura ayaa sifada kale ay shaqaynaysaa waa haddii aanu sakagoys ku ahayn maalnimada laakiin xagga qiimaha sakagoys uu ka yahay oo tusaale ahaan ninkani wuxuu haystaa afar neefoo geela oo ugu talagalay ganacsi sanad baa u dhammaaday haddaynu geel ahaan u eegno saka kuma waajibayso waa afar neef oo geela laakiin haddii la qiimeeyo lacag loo rogo afartaa neef tusaalehaan waxay goynayaan lacagtii ay sakadu ku waajibi jirtay marka xaaladaas oo kale qiimaha ayaa lagaga saka bixinayaa haddii ay asal ahaan ama maal ahaan nisaab ku yihiinna maal ahaan baa lagaga saka bixinayaa haddii aanay maal ahaan nisaab ku ahaynna waxaa lagaga saka bixinayaa qiimaha iyadoo laga eegaya dhinaca inay xoolahaas yihiin xoolo ganacsi wallahu aclam
su-aal kale ayaa sheek waxay tahay lacagta intay lacagtu intay ku sakowdaa lacagtu intay ku sakowdaa
waayo darsigii xalay baynu ku sheegnay lacagtu inta ay ku sakowdo lacagtu waxa ay ku sakowdaa inta dahab ama fido ay ku sakoobaan marka ay goynayso waynu ka hadalnay darsigii xalay labadu maadaama ay kala qiimo duwayinkeebaa lagu qiimeynaya waxanu labaduba haddii ay jiraan waxaa lagu qiimeynayaa ka lacagta yari ay sakawi ku noqonayso maal saka ay ku noqonayso tusaalahaan hadday fidadu jaban tahay oo shan boqol iyo shan iyo sagaashankii garaam ee fidada ahaa fidadu ay ku sako goyn jirtay lacag yari ay goynayso fidaa lagu qiimeynaya hadduu dahabku jaban yahay shan iyo siddeetankii garaam ee dahabku uu ku sako goyn jiray lacag yari ay goynayso dahab baa lagu qiimeynaya labada taa ay masaakiintu ay wax ku helayaan ayaa lagu qiimeynayaa waddankeenoo kale waynu sheegnay fida inaanay ka jirin oo dahab unbaa lagu qiimeynaya xaaladan hadda aynu ku jirno waa isbedeli kartaa waxaa dhici kartaa inay fida waddanka ay soo gasho marka shan iyo siddeetan garaam oo dahaba maalintaa ay sakadu waajibtee sanadkuu dhammaaday haddii lacagtaadu ay jarayso o ay goynayso waa lacag ay saka ku waajibtay haddaanay intaa jarahayna saka kuma aanay waajibin waxaa kaloo la mida alaabtii laga ganacsanayo marka la qiimeeyo haddii qiimaheedu uu jarayo shan iyo siddeetankaa garaam ee dahabkaa sakaa ku waajibaysa haddaanu qiimaheedu intaa jarahayna sakaba kuma waajibin oo weli nisaab may gaadhin wallahu aclam
saa'ilka ayaa shaqo kuleeyahy jazakallahu khayran geel ay sanka ku waajibtay lacag ma lagu bixin karaa gadaas
sakada waxaa waajiba in lagu bixiyo waxaa laga bixinayo laftiisa asalku waa sidaa wey geela markaa waxaan geel ahayn laguma bixin karo sakadiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay tiro waloo geela oo saka ay ku waajibtay neefkii laga bixinaya xataa magaciisuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam neefkaa haddii la waayo geela aanu ku jirin in da-da ka hooseysa looga guuri karo oo laba neef oo adhiya la raacin karo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ama da-da ka sarraysa looga guuri karo oo qofkii geela lahaa loo celinayo laba neef oo adhiya ama wax almuhim la qiimo ah oo qiimahooda waxa weeyaan jari kara marka taasi waxay tusinaysaa inaan qiimo sekada lagu bixin karin ama zakaatulfitri ha noqoto ama sekada xoola ha noqoto wixii la yidhi ku bixiya laftiisa ayaa lagu bixinayaa wallahu aclam
jazaaka allahu khayran saa'il kale ayaa wuxuu leeyahy sheekh qof haddii uu lacag macnaa dhul gashado isagoo dhulka ku gelinayay inuu ka tijaareeyey maaha laakiinse si aanay lacagtaasi ku qiima dhicin oo lacagta aan ugu qiima dhicin buu dhulka u geliyey dhulkaana la sakeynaya niyaddu wuxuu ka dhigay inaanay lacagtaas u haystaa qiima dhicin markaa dhulku geliyey markaa ma ka sakeynaya
sidaynu sheegnay dhulku ka mid maaha xoolaha asalahaan sakadu ay ku waajibto ama ha noqdo miduu qofku lahaa ama miduu dhaxlay ama miduu iibsadayba dhulkaasi ha noqdo ha u iibsado qofku inuu dhisto ama ha u iibsado in ay lacagtuun ay ugu jirto oo dabeetana marka lacagtaasi u baahdo inuu kala soo baxo dhulku wuxuu sakooyi ku noqonayaa uun haddii qofku u niyeysto ganacsi inuu ka macaasho uu rogrogo wallahu aclam
jazaaka allahu khayran gabadha waxay leedahay waxaan ahay gabadh ku nool xaggiisa ninkayga wuxuu wuxuu joogaa yurub isaga ayaa isoo fiiriya laakiin lacag dooniya iima iima soo diro sakaatu fitriga haddana mar walba wuxuu wuxuu igu qasbaa walaalihii inaan sakaatu fitriga ka bixiyo iya iyaguna waxay ku nool yihiin yurub marka haddaan haddaan bixin waayo iska aamuso arrintaa dembi ma ku leeyahay
waayo masaladaas waxay ku xidhan tahay lacagta uu kuu soo diraa haddii ay ku siman tahay uun nafaqadii masaariiftii aada xaqa u lahayd marka curfiga iyo caadada beledka ka jirta la eego inta isagoo kale adigoo kale uu siiyo hadday ku simanta waxba aanay dheerayn waa xaq adigu aada leedahay xaqna uma laha inuu ku yidhaahdo cid kale seke kaga bixi ama cid kale waxa weeyaan sii amaal adigu aada yeelatay wey haddiise masaariiftu ay ka badan tahay masaariiftii adiga kuu waajibtay ee xaqa aada u lahayd waxa dheeraadka ah ee la socda meesha uu ku yidhaahdo ku bixi inaad ku bixiso ayaa waajiba haddii zake uu ku yidhi kaga bixi dad isaga ay qaraaban yihiin inaad kaga bixiso ayaa waajiba haddii marka aad kaga bixin weydo dadkaa sekadoo aad dayacdana waxay noqonaysaa inaad dembaabtay haddii taasi waxa weeyaan ay dhacdayna waa dayn adiga lagugu leeyahay waa inaad iska bixiso oo aada sekada fidriga aada iibiso dabeetana dadkii mustaxiqiinta ahaa ee masaakiinta ahaa aada gaadhsiiso si waajibkaa ku saara aada uga soo baxda iyo mas-uuliyadda maalinta qiyaame su-aashaas iyadoo ku sugaysa ilaahay subxaana wa tacaala aan lagu horgeyn wallahu aclam
jazaaka allahu khayran saa-il kale ayaa sheekh waxau leeyahay sheekh ma loo diri karaa sekada waddan kale sekada ma loo diri karaa
waa masalada ku saabsan naqlu zakaa sakadii ma laga rari karaa ama zakaatulmaal ha noqoto ama zakaatulfitri ha noqoto meeshii maalku uu joogay beledu zakaa waa meesha maalku uu joogo masalada culimmada badankoodu waa diidaan bima fiihim shaaficiya waxay idhaahdaan lama rari karo jumhuur lculamaa saasay ku tegeen waxaana arrinta noocaasa u daliishadaan xadiidka cabdullaahi bnu cabaas radia allahu canhu nabigu alayhi الsalaatu wasalaam caad ibnu jabal uu ku yihi tuukadu min agniyaaihim waturaddu calaa fuqaraa'ihim akniyada waxaa looga jeedaa bay yidhahdaan akhniyaau lbeled dadka beledka degana haysta xoolo sakagoysa fuqaradana fuqarada beledka degan baa looga jeeda ee muslimiinta loogama jeedo saas ayay yidhaahdaan waxaa kaloo arrinta noocaas ay u xujaystaan in cumar ibnu khadaab radia allahu canhu mucaadi ibnu jabal radia allahu canhu oo soo diray seko mar uu barasaab ka ahaa gobol ka mid a gobollada islaamka aada iyo aada arrinta noocaasa uu ugu diidu ugu inkiray mucaadna radia allahu canhu ku jawaabay haddaan halkan ka helaayo cid waxa weeyaan sekada qaadanaysa mustaxiq ku ah aniguba kuumaan soo direen waxaa kale ku sababeeyaan culimmadu masaakiinta xoolaha ag joogtaa xoolaha quudaysa oo quuddaraynaysa oo markaa naawilaysa in xoolaha sekadoodii la siiyo haddii markaa iyaga laga qadiyo meel kale loo qaado o loo raro waxaa ka dhalanaysa caloolxumo xikmadaha sekada loo waajibiyeena waxaa ka mid ah inay dadku isjeclaadaan oonay colaadi dhex marin dadka xoolo sakagoysa haysta iyo dadka fuqarada iyo masaakiintaa ee baahan oo haddii sakadii la siin waayo ama xoolii waxba laga siin waayo colaad bay u qaadeen iyo nacaybshiiyo dadka xoolaha haysta inay laayaan baa dhici karta ama ay boobaan ama ay xadaan oo nabadgelyo darra waxa weeyaan ay dhacdo waxaa kaloo dhici karta in dadka quluubtooda ay kala fogaato waxaana ka mid ah qawaacidda shareecada islaamka lagu yaqaano almuxaafada cala aljamaaca in la ilaaliyo midnimada midnimaduna xagga qalbiga ayay ka timaadaa dadku iyagoo qalbiga iska khilaafsan kala caqiidaa ama kala manhaja ama qalbiga iska nacsan inay afka ka yidhi yidhaahdaan waynu midaysannahay ama is ag joog joogaan wax macnoo ay taraysaa ma jirto halka laga midoobaa waa qalbiga weeyi marka midnimada qalbiga ee midnimada noocyadeeda kalena ay ka dhalanayaan iyo raadadkeeda wanaagsan shareecadu aad bay ugu dadaashaa wax kasta oo wax yeelayana shareecada islaamku way diidaa waa jiraan culimmada qaarkood oo ogol in sakadii la naqlin karo sida xanafiyada oo kale oo beled kale waxa weeyaan la geyn karo sida markaa xalaal miiradku uu ku jiraa ee fiicani waa sidaa culimmada badankoodu ay ku tageen oo ah sakadii meel kale inaan loo qaadin waxaa lele laga soo reebi karaa uun sida culimmada qaarkood ay sheegaan haddii ay jirto xaalad adag waxaa tusaale ahaan ka mida xaalada lasoo reebi karo haddii beledka aanay masaakiiniba aanay jirin oo dadka tusaale ahaan yurub jooga ama maraykan jooga waxay yidhaahdaan sakaatulfidrida cid aanu siinaaba halkan ma joogto marka way soo diraan oo beledkay usoo diraan oo halkana cid bay soo wakiishaano waa lagaga bixiyaa taasoo kale way ansaxaysaa haddii beledka miskiin baa laga waayo waana sida uu sameeyey mucaadi ibnu jabal radia allahu canhu abu cubayd baana aharkaa ku wariyey fii kitaabi alamwaal waxaa la mida haddii dadka beledka xooluhu ay joogaan ama ay yaaliin joogee masaakiinta ah baahidoodu ay ka sahlan tahay dadka beled kala joogo beled kale dhibaata ka dhacay tusaale ahaan abaaraa ka dhacay ama xanuunaa ka dhacay dhulgariiro ayaa dhacay iyo duufaano dhibaato daran ayaa taagan xaaladaasoo kale iyadoo la eegayo waxa weeyaan maslaxada weyna ku jirta waa la rari karaa ay yidhaahdeen ahlulcilmiga mucaasiriinta ahi wallahu aclam wsal alla calaa nabiyina maxamed
jazaaka allahu khayra su-aal kalaya waxay tahay sayku soo baray islaamka mise qof kasta ay noqon kartaa haddii uu guursado wuxuu islaani hadday guursato biilkeedii oo ay gaadho sakagoys ma lagu leeyahay sago
waxaan filaya inay iska caddahay taasi ama islaani ha urusto ama oday ha urursado haddii lacagta ay sakagoys tahay sanadna uu dhammaado qofka sakadeedii baa laga rabaa masaa-ishaasoo kale waa inay si badiihiya dadku ay u fahmaan waayo waynu sheegnay lacagtu inay tahay maal sakawiya marka ay goynayso shan iyo siddeetan garaam oo dahaba siday doonaysa qofka ha kusoo gasho oo xalaala sababtuu doonaya ha u haysto ha ururiyo mar qura ha soo gasho waa inaad qaacido taa u qaadato oo masaa-ishii haddii aad sii kala dhiriijiso oo masalo walba gooni waxa weeyaan aad su-aal uga keento wax walba marka dambe waad ka shakiyeysaa ma wax walba waad ka shakiyeysaa kumana shaqayn kartid cilmigii markaa lagu sheegay iyo qawaaciddii guuda shareecada ee culimada aad ka faa'idaysatay wallahu aclam
saaiirka ayaa u leeyahay qalabtan cilmiga sikada ma la sii kara qalabtan ardayda
ardaydu haddii ay yihiin fuqaro ay yihiin ama masaakiin faqiirka waxaa la idhaahdaa qofkan waxaba haysanba ama waxa uu haystaa baahidiisii aasaasiga ahayd aanuu meel kaga dhacahayn kaa faqiir baa la idhahdaa miskiinku marka baabu zakaa la joogo waa yaro dhaamaa faqiirka waa qof wax haysta waxa uu haystaana baahidiisii waxbuu ka daboolaya baahidii asaasiga laakiin ma wada daboolayo kaa miskiin baa la idhaahdaa o ama safiinatu fa kanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr doonta waxaa lahaa buu yidhi nabiy llaahi khadir isagoo nebi muuse la hadlaaya dad masaakiinoo badda kaga shaqaysta doon bay lahaayeen badda ay kaga shaqaystaan haddana waa masaakiin innaga dadka qaarkood waxay idhahdeen qofkaasi guri hantiya buu leeyahay sekada miyaa la siin karaa iskorogaa u shaqayse sekada ma la siin karaa bas baa u shaqeeye sekada ma la siin karaa waxa u shaqeeye waxaa sidiisa loo eegi maayo waxaa la eegayaa qofkan wuxuu hayaa baahidiisii aasaasiga ahayd ma daboolaya mise ma daboolaya hadduu daboolayo faqiir iyo miskiinnimo seke ku qaadan maayo haddaanu daboolahayna basaa lahaado ama iskarogo ha lahaado ama dukaan ha lahaadee waxa uu ka mid yahay dadkii la yidhi sekada siiya marka aalibu cilmigu haddii kuwa uu ka mid yahay sekadii waa la siin karaa sidaas oo kale haddii dayn lagu leeyahay oo khaarimiinta uu ka mid yahay sekadii waa la siin karaa haddii uu ka shaqeeyo dowladdu ay u dirto sida dadka kaleba camalkiisu markaa ku qaadanaya waa mushqaayad shaqadiisa uu ku helay waxa uu qaadanaya laakiin aalibu cilminimo seke ma ku qaadanaya waxay masaladaasi u noqonaysaa fii sabiili illaahida lagu sheegay aayadda ka warramaysa masaarifu zakaa meelaha sekada lagu bixinayo dadka la siinaayo maxaa looga jeedaa fii sabiili illah ma jihaadkaa looga jeedaa mise fii sabiili illah waxaa looga jeedaa wax kasta oo daacaa khayr iyo wanaaga masale culimadu ay isku khilaafeen wallahu aclam sida daahirkaana waxay tahay fii sabiili illah in looga jeedo jihaadka marka arrimaha jihaadka sekadii waa lagu bixin karaa waxaa lagu dhisi karaa tusaalahaan warshado hubka soo saara hub baa lagu iibin karaa sidaasoo kale ciidamadii mutatawiciinta ahaa ee mushahar aan qaadan ahayn ayaa sekadii la siin karaa laakiin waxyaabaha kale ee khayrka ahi sida raajixa ah daliilaan xoog badan ma soo gelayaan marka aalibulcilmigu aalibulcilminimo mar haddaanu faqiir iyo miskiin iyo khaarim iyo caamil midnaba aanu hayn seko ku heli maayo ku mudan maayo wallahu aclam
su-aasha ugu dambaysa su-aalihii horena waxaa lahaa maaragtay ganacsatada iyo dadka maaragtay sikada iska bixinaya daalib cilmi baa soo qoray baa laga yaabaa mana su-aasha insha allahu tacala kusoo afbeeri doono biidnilah kutubta axkaamta sakada ugu fiican ee aan maaragtay ka daacan karo ama aan ka heli karo ayuu maaragtay kuweydiinaya saaxibka cabdillahi sheekh cabdalla su-aashaas waa taadii sheekh sheekii kutubtaa fadhiya halkan ta inuu ka jawaabo maa sheekh cabdallah kutubta u sheeg sheekh baaraka allahu fiik allah yubaarik waxa ahayd sheekh cabdallah jazaahu llahu khayr inuu ka jawaabay cindahu macrifa bilkutub isagaa sheekhu kutubta aada iga yaqaan iyo dabacaadkoodaba dhalinyartana waan ku dhiirigelinayaa sheekha inay masalada aada ugaga faa'idaystaan kutubta waxa weeyaan ku saabsan jazahu llahu khayra waxafidahu sheekhuna sheekh cabdallah sheekh xaashi kolley waa su-aal iska adag marka la kitaabka ugu fiican kitaabka ugu fiican waa kitaabka ilaahay ee axkaamta sekada ka hadla alqur'aan alkariim axkaamta sekada qawaaciddeedii asaasiga ahayd ayuu qur-aanku ka hadlay marka aayadaha qur-aanka ee axkaamu zakaa ka hadlaaya waa inaad fahamto waxaa ku xiga kutubta axaadiiu alaxkaam axaadiidii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo masterkii labaad ee shareecada ayaa ku qoran ee sekada ka hadlaysa sida buluuqu lmaraamka iyo cumdat laxkaamka iyo kutubta kale lamidka ah axaadiiu laxkaam lagu ururiyey waxaa soo raaca wuxuu noqonayaa kutubta sekada sida gaarka looga qoray ama culimadii hore ha qoraan ama culimo mucaasiriini ha qoraan iyo maraajicda fiqiga ah ee madaahibtu ay leeyihiin sida muqniga ibnu qudaama raximah اllahu tacaala iyo majmuuca alimaamu الnawowi raxmat ullaahi calayhi iyo kutubta la midkaa sida alawsaq ibn اlmundir oo ahaartu ay aada ugu badan tahay kutubta amwaasha sida gaarka looga qoray sida kitaabu alamwaal liabi cubayd iyo kitaab alamwaal libni zanjawayhi iyo kutubta aahaarta saxaabada fiqu zakaaga ku saabsan iyo fiqiga kaleba lagu ururiyey sida musanafaadka musanaf ibn abi shabiya musanaf cabdirazaq iyo asunan lisaciid ibnu mansuur iyo kuwa la midka ah almuhim kutubta adilada wax ku dhisaysa ee cilmigii masaa-ishii suuraynteedii iyo adilada ay ku qoran tahay oo masaa-isha u fiican masaa-isha markaa casrigaana kusoo korodhay baabka zakada iyo abwaabta kaleba culimadu qaarkood kutub gaara bay ka qoreen mualafaad baa jira axkaamu zaka almucaasara laga qoray inkastoo kitaabka magacaale anigu aanan si gaar aanan u akrin fataawa lajna daa'ima laba mujaladood ayaa zakadu ay ku jirtaa mid sakada u gaara iyo mujalad axkaamu ljanaa-is qaybi ay kaga jirto inta kalena ay tahay axkaamu zaka marka masaa'il fara badan oo zakada la xidhiidha axkaamta zakada oo weliba masaa-isha casriga ah oo culimada waaweyne mujtahidiinta ay ka jawaabeen ayaa halkaanay ku qoran masaa-isha nawaasisha kutub si gooniya looga qoray baa jirta kitaabka fiqu nawaasi la yidhaahdo ee afarta mujaladooda ee uu qoray aljayzani wakadalika waxaa jira kitaab mujalada oo fiqu lcibaadaada oo nawaasin lcibaadaat isaguna ka warama oo uu qoray sheekh khaalid almushayqix oo ardaygii sheekh maxamed bn saalix alcuthaymiina oo nin faqiiha ah marka in sha allah kutubtaas ayaa qofka taalibu cilmigu u noqon doonaa laakiin asalku wuxuu yahay marka hore fiqiga qofku inuu aasaas iyo asal uu u yeelo mukhtasaraadka waxa weyaan uu ka bilaabo kadibna kor uu u socdo oo kitaabo kitaab waxa weeyaan uu u dhiibo maaha qofku inuu mas'ale masale u baadho waa dariiqo khaldan oo dalabatulcilmiga qaarkood ay maraan isagoon fiqigii mukhtasar ama kitaab kooban aan ka bilaabin deetana kutubta si ay isugu xigta aan u wadin ayuu masale masale u baadhaya hal mas'aluu bilo dhan ku mashquulsanaanayaa kadibna taasuu dadka ku xiijinaya marba sheekh buu la tegayaa marba taalibulcilm ayuu kula murmaya waayo wuxuu isu arkay inuu inuu faqiih noqday mar haddii masaladaa aada uu u baadho kutub fara badan waxa weeyaan uu ka eegay dariiqada noocaas waa dariiqo khaldan cilmigu tadaruj buu u baahan yahay in si tallaabo tallaabo ah oo sida uu isugu xigxigaa in loo wado sidaasaanu qofku faqiih ku noqon karaa laakiin inuu marba mas'alo gooni ula baxo qofku faqiih kuma noqon karo wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamed
jazaak allahu khayra waxaan filayaa su-aasha ugu dambeysay su-aashaasi ahayd waxaan aada iyo aada uga coddaanaya su-aalo badan oo laii soo gudbiyey mawduuca waxaan aada ugu ilaalinayay inaanan zakada laga bixin maadaama majaalistan ay u caqrimaayeen zakada sheekuna runtii dee duruustu masjidka ku dhigaa waa laga yaabaa in cidii kale su-aalo uga baahanay maarka waqtiyo badan ay heli karto insha allah markaa su-aalo badan oo waqtigiina koli waaba dee xilli dambe ayay runti kusii socotaa su-aalo badan oon baabkan xidhiir la lahayna maadaama aynu zakada u caqridnay majliskan fataawaha insha allahu tacaala marka waa layga raalihaan doona insha allah ciddii aan su-aalahooda gaadhin ama aan maarka fahmi waayeyna ayay cudaaraan jazaakum allahu khayran ilahay waxaanu ka rajaynaynaa majaalistii afarta ahayd iyo culimadii runtii ka qayb qaadatay iyo ciddii ka faa'iidaysataba ilaahay maalinka qiyaama inuu miisaanka xasanaadka ugu daro camal aynu ku faraxnay ilahay hortiina ilaahay subxana wa tacala inooga dhigo sala allahuma calaa sayidina muxamadi wacala alihi wasaxbi wasalam jazaakum allahu khayran